anoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti iliyas muuse dawaale ahna xoghayaha guud ee xisbiga talada haya ee a m b waxaan wax ka weydiin doonaa ololaha doorashada iyo waxyaabaha xisbigooda ay ka filayaan doorashadaasi soo socotay iyo guud ahaan xaaladda dalka jabuuti marka ugu horeysa mudan wasiir kusoo dhawow barnaamijka martida microfonka waad maasan tahay walaal waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo waxaa hadda socda ololihii doorashooyinka baarlamaaniga ah muxuu yahay marka barnaamijka doorashada ee xisbigeena hadda taladahay bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay sidaad u sheegtaba ololihii in toddobaada ayuu maanta noo socdaa meel wanaagsan buu noo socdaa waxaan maanta halkaa ku tartamayana deed waa isku tagga xisbigan isbahaysiga ee u m p la yidhaahdo ee aqalbiyadda madaxtooyada haystata oo ka kooban lix urur oo kale ah xilligaas r p p fruid p n d p s d iyo lese u p r shan yaan ujeedaa xilligaasi annagana waxaa naga soo horjeeda xusbi mar dhaweyd laba xusbi oo mar dhaweyd mid uu isku tegay oo saddex na saddex ay yihiin iyo xusbi jadiida oo imika labadooduba reality waxay yihiin labadan toddobaad ee campaniga iyuu jiraa xilligaas annaka programka iyaga iyo lase waxaan aan masha aan u wadno dadka reer jabuuti waxaa kamid a dardargelintii wixii soo qabsoomay in muddo ah oo xisbiganiba uu talada dalka soo hayay iyo dib u casriyeyntii hab shaqaynta dawladnimo iyo horumarinta dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti mashruuc iyagu xilligaas dee program ballaaran buu ku yaal oo dhowr iyo toban qodob ka kala tirsan oo kamid yihiin xilligaasi sidii aan dhaqaalaha aan dardar u gelin lahayn aan ula dagaaltami lahayn faqriga aan shaqo abuur baaxad leh aan u gelin lahayn jamhuuriyadda jabuuti dhalinyarteeda khaasatan inta jaamacadda kasoo baxday iyo inta iskool hoose aan kaga baxdayba aan isleenahay mashaariicda waaweyn ee dalka aan u hayno ee barhkood bilow ay yihiinba oo ay dhismahoogii iyo lase dhaqaajintoodii ay bilaabmeen aan u gelin lahayn xilligaasi shaqo abuurkaasi aan uga soo saari lahayn oon rajeynayno in mustaqbalka jabuutina ay wax badan ka bedeli doonto hadduu ilaah iraado mucaaradku waxay idinku eedeynayaan mudan wasiir shaqo la-aan iyo noloshii inay aada qaali u noqotay adeegyadii bulshada sida biyihii iyo korontadii oo gabaabsi ah marka maxay tahay sababaha caqabadahaasi ay u jiraan walaal sidaad u og tahayba mucaaradku rag aan jabuuti deganaa ma ahin haddii ay deganaayeenna xaafado unbay ku jireen rag runtii sida ay wax u socdaan dalkan iyo lase halkii la gaadhay inay og yihiin ambulance ay la socdaan uma eeka waa run way jiraan mushkilado qaarkood oo shaqa la-aan amba shaqa yari laakiinse jabuuti maahan keligeed waxa ay qusayso adduunka iyo shaqa la-aantu ay ka taagan tahay africa iyay ka taagan tahay annaguna khaasatan xilliga ay jabuuti noqoto macal itaalka iyagu intaa uu la-egyahay iyo dardargelintan dhaqaalaha shaqa abuurkeygii iyaana raacin maxaana u raacin meelaha ay shaqooyinku ka abuurmayeen hawlahan wax soo qabsoomeen iyadoo shaqo badan la abuuray laakiinse dee kama hortegayso baaxadda ay la-eg tahay shaqa raadista dhalinyarta reer jabuuti khaasatan xilligaasi shaqooyin badan baa soo abuurmay intaasoo mashruuc baa soo hirgalay aada iyo aad baan u leenahay dadaal fiican baa lasoo galay dalkii nin kasti iyaka un baa jira wax odhanaya waxba kama qabsoomin waxay noqotay biyaha biyuhu deed mushkilad noo taala jabuuti weeyaan sidaad u og tahayba sanadkii dalkan jamhuuriyadda jabuuti sida uu u dhan yahay sanadaa jirta uunan dhibic aynan biyo ah una di'in deed wixii uu ilaahay halkaa noo dhigay umaan haynaa wax kale maahin waxa aan hayno imikay haddan waa mushkilad taalla oo reer jabuuti ay aad maaragtay ay ay ula hor hor hortaalla tiina alxamdulilah ilaahay wuu nagu asturay firfircoonidii dawladda iyo lase dhaqdhaqaaqayagii baa keenay inaan laba mashruuc oo muhiima oo haddeetu biyahaasi gobaabsiga nagu ah oonan ka rajeynayn inaan hoostaasi dhulka hoostiisa wax badan aynan noogu hadhin aan isleenahay haddii uu ilaahay roobkani iyo lase cimiladooyinka uu noo wanaajiyo mooyaane ayaan isleenahay haddaba tii biyaha badda safeynaysay iyo tu kale oo mashruuc regional ah oon isleenahay mandaqada inta cali sabiix dakhil iyo heejadahaasoo ku dhan iyakana biyaha loo gaadhsiin lahaa labadaa mashruucna sanadkan dhexdooda inay bilaabmaan ma rajaynaynaa saacadda aan kula hadlayo waxaan noo dhammaystir noo jooga mashruucii geotermalka ee uumiga laga soo saarayay lag casaal meeshan leeraa hadduu ilaahay iraadana aan rajaynayno inaan saxeixno bisha mars dabeeqadeeda shaqooyinkuna ay noo bilaabmaan insha allahu tacaala june ayaan rajaynaynaa mudane waxaa jirta in marka la fiiriyo nolosha dadka jabuuti waxaa laleeyahay waa dabaqad ladan iyo dabaqad hooseysa waxaa meeshaas ka maqan dabaqadii dhexe inta badanna dabaqada dhexe adduunyada waa tan dhaqaalaha salka u dhigta ama wadan walba horumarkiisa lagu qiimeeya maxay tahay sababta dabaqada dhexe ee jabuuti ay meesha uga maqan tahay
dabaqada dhexe iyo dabaqada sare iyo ta hoose iyo ta sare walaashay waxaan ku sheegayaa dalalka soo kobcaya sida ay u dhan yihiin labadaa unbay yihiin waa dabaqada hoose iyo dabaqada sare iyay yihiin waa ta afrika iyo lase dalalkani kobcaya dagaalkayga ay ku jiraan sidii ay dabaqadan hoose inteeda ugu badan ay tu dhexe ay imani lahaayeen waa ta aan dadaalkayga ku jirno waa ta aan isleenahay waxay ku imanaysaa xilliga uu shaqa abuurku bato xilliga maalgelintu ay badato xilliga maalgeliyayaashu iyo lase mashruucyada horumarineed ee dalka jabuuti aan ugu talagalnay iyaan isleenahay waa ta keeni doonta inaad dabaqad dhexe la gaadho halka ugu muhiimsanna waa taas waa ta culayska aada iyo aada mar walba aan u saarno waa ta istaraatiiji ahaan aan isleenahay inaan ka hirgelini karno sidii ay u imani lahaayeen maxaa noogu wacan waxaa noogu wa noogu wacan waa ta aan sheegaya weyaan cid alihii ciddii maanta waxbay haysataa oo nolol bay ku noolaan kartaa andra ee dad dabaqada dhexe laku tilmaami kari lahaa maadaama uu kooraankii nagu joogo meel aan qaadi karayn ambuulase kharashkii qoysku uu halka ugu badan uu kooraan uu galayo wixii uu ku noolaanayay ambuulase noloshiisa soo sar qaadayay ee kale iyaa dad hooseynaya ka dhiganta xilligaasi waa ta keentay annaka noo gaar ma ahin afrika oo ku dhan bay arrintaas ay u taallaa looga fadhiyaana sidii dal walba uu u gaari lahaa in uu dabaqada dhexe loo baaxad badin lahaa oo loo ballaadhin lahaa waata mustaqbal ahaanna dal walba horumarinteeda aada uga qayb gasho taasina shaqa abuur bay naga rabtaa kooraan kooranto jaban bay naga rabtaa xarakaad badan iyo lase maalgelin badan iyay naga rabtaan nimankan mucaaradka xilligaa iyaku maxay ku odhanayaan waxba kuma odhanayaan haba yaraatee mashruuca baan ku hirgelinaynaa oon gaadhsiinaynaa kuma odhanayaan dadkiiyo caynkaabay yihiin in been badan ay tahay iyo wax aan anaguba ognahay oo xalkaygii aan hayno amba mashruucyadeediiba aan gacanta aan ku hayno ay barhkoodna ay dhaqaaqeen weyaan waxa ay mar walba xilligaas ay deed anaku deed waxaan leenahay intan dambe oo ku damba uu madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu talada hayo dhaqaalaha jabuuti waa la dareemaa dhaqaalaha jabuuti horumar buu gaadhay adduunka meel aanan la ka iman ma jirto hawlo badan oo mashaariic badan baa hirgalay dhismooyin badan baa hirgalay iskool haddii ay noqoto caafimaad haddii ay noqoto haddii ay noqoto dariiqyo haddii ay boorar noqoto jikada noqoto intaaba waxyaaba la hirgeliya weyaan shaqadii aan rabnay weli nooma madhadhelin xilliga wax la abuurana geedku xilliga aada beerto walaashay mudhahiisu deed ma cunaysid maanta mudhihiisa beritoole ma cunaysid mudhihiisa saddex cisho dabadeed ma cunaysid wixii lasoo abuuray tobankaa sanadooda u dambeeyo ku dhan mudhihiisa maantaan joognaa baan leenahay waa maalintii haddeeto mashruucyadii kale ee ballaadhnaa ee dhowr kun oo shaqa abuura keeni doonta waa waxyaabaha aan hor wadno ean u hayno dadka reer jabuuti hor wadda waa mahadsantaha mudane waxaa jirta in hadda aad hanaan dimuqraadi ah asxaabtii mucaaradka ay kusoo noqdeen aada bilowdeen furfurnaan siyaasadeed inay hadda jabuuti ka muuqato laakiin dhinacyada markay noqoto hadda warbaahinta oo kale xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo xisbigii talada haya isku si ma u wadaagayaan oo ma gaarsiisan tahay heerkiina dimuqraadiyadda in xisbiga talada haya iyo mucaaradku ay isku si u isticmaalaan waxaa jira golaha dastuuriga ee jamhuuriyadda jabuuti baa jirta oo aada iyo aada ula socota waxaa jira golaha ilaalinta iyo la socodka doorashooyinka ayaa jira intuba intuba aada bay xisaabaha ay u hayaan xisbi walba waxaa u taalla intii daqiiqadood iyo intii saacadood ee muddadaas loolanka uu jiro ay ka qaybgalayaan ay ka hadlayeen reer jabuuti way la socdaan way og yihiin habeen kastina way daawadaan nin walba intiisii unbuu qaadaa in kale oo ziyaada ma qaado waata annaku aan aad iyo aad aan u ilaalino annagana dawlad ahaan nooma taalee ururo waxay u taallaa iyo hay-ado dawliya oo iyaku ka madax bannaan oo waxyaabaha la socda umana malayno inaan annaku aan si gaara aan wax yar oo ziyaada aan kaga biirsanno waxay noqotay wixii journaal ah way haystaan journaallo kuwa ay nagu caayaan iyo lase kuwa ay deed waxay doonaan ay ku qoraan cidna kama hor joogsato waxaan is leenahay heerkii dimuqraadiyadeed meel fiican baan maanta ay jabuuti ka joogtaa meel fiican baan ka wadnaa waataan is leenahay dalka iyo dadkaba aad ku dhaqdaan oo aad ku horumarisaan oo aad ku hor wadaan waa mahadsantaa mudan wasiir waxaa jirta meelaha laga fiiriyo dimuqraadiyadda waxaa ugu waaweyn dhinaca saxaafadda sidee saxaafadda madaxa bannaan aad u siinaysaan madax bannaani buuxda oo dhabaha jira iyo warbixinada dhabta ah ay ku soo gudbin karaan wallaahi da anigaan kuu sheegaya sida aan iminkaba ku lahaa saxaafadaha waa kuwan way jiraan oo way qoraan iminkadaasi khamiis walba haddaad jabuuti joogto waad arkaysaa jaraa'ido soo baxaya oo dee madax bannaan qoraya wax aliya wixii ay jecel yihiin iyo lase sidii ay wax u arkaan maya ee internetka in badan oo beena oo cayo oo badan ku jirto in kale oo iyakuna saxoo wax ka sheegta ayaa iyakuna oo jiro oo dad annagana wixii dhaliila aan leenahay nagu sheega mana diidanin dadka reer jabuuti dhalan ahaan dhalad ahaan iyo maxaan kuu sheegaa haba yaraatee xilliga ay noqoto dhaqan ahaan waxaan leenahay nidaam dimuqraadiyadeed baan iska leenahay haddaan dadkani baadiyaha aan nahay ee pastoralkan la odhanayo xilligaas waa tan noo taalla weyn annaka waanan jecelnahay laakiinse dee saxaafad madax bannaan kama dhigna micnaheegu saxaafad dadkii fooda isku wadagelinaysa ugu dambayntii maxaa raja ah oo xisbigiina uu ka qabaa doorashooyinka baarlamaaniga ee soo socda in ay dadku idinku dooran doonaan oo aad kaga duwanaanaysaan xisbiyada kale ee idinla loolamaaya
walaal annaku waxaan ku rajo weynahay oon ku aan aan aan aan aada iyo aad aan u aaminsannahay shicibka reer jabuuti inuu si fiican uu noo dhegaystay uu noo maqlay dadka reer jabuuti aad bay noogu soo baxeen dadka reer jabuuti runtii iyo beentii way kala saarayaan horumar iyo lase dibudhac way kala saarayaan ma lihin anaku wax kasta way noo buuxaan wax kasta way noo dhan yihiin wax kasta way noo quruxsan yihiin waxay reer jabuuti ay og yihiin intan sanadood ee u dambeyso ku dhan halka aan ka nimid iyo maanta halka aan joogno waxyaabana way noo dhiman yihiin madaxweynena way soo doorteen amni iyo lase ammaano iyo lase deganasho iyo lase wada noolasho iyo lase aaminnimo intaba way nagu og yihiin in ay haddii aan asxaabtani isku ururtay ee isku baahaysatay ee umbega la yidhaahdo haddaan annaku aan maanta nahay aada iyo aad bay u og yihiin ta kale annaku maahin dad shan iyo toban cisho dhexdood uun reer jabuuti hor joogsanaya oo leh waxaabaan rabnaa waxaana ku dhan waxba kama jiraan aan bedelno unan kursi aan fadhiisano annaku maahin waxaan leenahay wixii aan gacanta ku haynay inaan reer jabuuti u dhammaystirno ayaan rabnaa aada umahadsantahay mudan wasiir thank you intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti ilyaas muuse dawaale ahna xoghayaha guud ee xisbiga talada haya ee a m b tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo